waa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doonno hungadii midnimada iyo samaynta inqilaab lagu saxayo khaladkii la galay markii somalilan midnimo aan sharci ahayn ay la gashay soomaaliyada koonfureed ugu horrayn somalilan waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee gobannimo qaatay kii bishii juun ummadda somalilan waxay ahayd dadkii ugu horreeyey ee ka dhabeeyey hirgelinta aragtida soomaali weyn markii ay kowdii julaay kii la midoobeen koonfurta soomaaliya lana baxeen jamhuuriyadda soomaaliya waxaana rajo weyn laga qabay in dowladda cusub ee israacu horseed u noqon doonto xoraynta iyo keenidda saddexdii gobol ee kale si fikradda soomaali weyn u dhabowdo loona abuuro jamhuuriyad weyn oo soomaaliyeed kana dhalata geeska afrika nasiib darro aragtida soomaali weyn waxay fikrad ahaan iyo ficil ahaanba u jirtay intii u dhaxaysay sannadihii ilaa burburka midnimadii dhalatay iyo yididiiladii lagu hungoobay ee soomaali weyn waxa ay la kowsatay israacii kadib markii ay soomaaliya diiday inay ixtiraamto wadaagga dowladdii ka dhalatay midnimadii cusbayd si toos ahna ay u boobtay xilalka iyo manaasibtii hogaaminta waddankii midoobay hase yeeshee maalmihii koobnaa ee dowladda somalilan ay jirtay waxaa laga diiwaan geliyey jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaana aqoonsaday shan iyo soddon dal israaci kii waxa uu dhex maray laba dowladood oo cusub oo siman kana dhashay maxmiyadii ingiriiska ee somalilan iyo mustacmaradii talyaaniga ee soomaaliya waxaa kala hogaaminayay ra-iisul wasaare maxamed xaaji ibraahim cigaal oo dhinaca somalilan ah iyo ra-iisul wasaare cabdulaahi ciise maxamed oo dhinaca koonfurta ah waxaa la filayay in marba qolada madaxweynaha qaadata mooye ay qolada kale qaadato ra-iisul wasaaraha jagooyinka kale ee muhiimka ah ee dowladdana si siman loo wadaago ayaan darro waqooyiga oo ah somalilan waxaa loola dhaqmay sidii gobol ka tirsan koonfurta tusaale ahaan banaadir amase mudug oo kale dadkiisana waxaa si cad looga duudsiiyey qaybtii ay ku lahaayeen jamhuuriyaddii wadaagga ahayd ee cusbayd waana ta keentay in koonfurtu markiiba ay ku fashilanto inay fahanto qiimaha midnimada markii koonfurtu qaadatay madaxweynihii u horreeyey oo ahaa aadan cabdulla cismaan sannadihii ilaa kii waxa ay ku darsatay ra-iisul wasaarihii oo noqday cabdirashiid cali sharmaarke kii ilaa kii iyo jagooyinkii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo ciidamada sida cabdirasaaq xaaji xuseen wasiirkii arrimaha gudaha cabdulaahi ciise maxamuud wasiirkii arrimaha dibadda cismaan axmed rooble wasiirkii maaliyadda jenaraal daa-uud xirsi taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed abshir haamaan taliyihii ciidanka booliska iyo wixii la mid ah sidoo kale baarlamanka ayaa isna xaqdarro ay u bursatay koonfurta waxayna qaateen toddobaatan xubnood oo ka mid ah sagaashankii xubnood ee aqalkaasi ka koobnaa mar labaad ayay koonfurtu qaadatay ra-iisul wasaarihii oo noqday cabdirasaaq xaaji xuseen ilaa oo isla madaxweyne aadan cabdulla cismaan uu magacaabay xilligiisii labaad madaxweynihii labaad waxaa noqday cabdirashiid cali sharmaarke ilaa oo isna ahaa dhinaca koonfurta wacadfurka inkiraada iyo cadaalad darrada ay xukuumadii rayidka ahayd ee koonfurta kula kacday dadka somalilan intii u dhexaysay ilaa kii waxa ay muujisay sida ay dadka koonfurtu uga jaahilsanaayeen qiimaha midnimada iyo fahmidda dowladda wadaagga ah waxaa xusuus mudan dhagaystay in bishii juun kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii deegaanada somalilan guud ahaanba laga diiday afti lagu taageerayay midnimada sidaas oo ay tahay duudsigaa foosha xumi waxa uu keenay in dadkii ku dhaqnaa gobollada waqooyi ay isku ciilkaanbiyaan sidii fududayd ee ay dowladnimadoodii cusbayd ugu loogeen koonfurta waxa ay ka cadhiisisay amuurtani siyaasiyiinta indheergaradka madax dhaqameedka ganacsatada iyo saraakiisha ciidamada cadhadaas waxay keentay in qaar ka mid ah saraakiishii milatariga ee reer somalilan uuna hogaaminaya allaha u naxariistee xasan cabdulla walanwal oo ku magac dheera xasan kayd ay inqilaab dhicisoobay ka rideen magaalooyinka hargeysa berbera iyo burco bishii disembar tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii si ummadda waqooyiga loogu soo celiyo dowladnimadii laga duudsiiyey iyo madax bannaanidiiba ugu horeyn marka taariikhda dib loogu noqdo ciidanka milatariga somalilan oo la odhan jiray somalilan scott waxay ahaayeen ciidan adag oo soo maray kuliyadaha ciidamada milatariga ee ingiriiska islamarkaana kasoo qayb qaatay dagaalweynihii labaad ee adduunka laguna xasuusto mahadhooyinkii ay ka dhigeen barma iyo goobihii fartanka dirirta ee dagaalweynihii labaad ee dunida halka dhanka soomaaliya bishii abril labiiyo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii loo aasaasay ciidankii milatariga soomaaliya wixii intaa ka horreeyeyna ay lahaayeen oo keliya ciidan booliis haddana inta jawaano xidiga ah lasoo qaaday ayaa jenaraalo kornaylo kabtanno iyo gaashaanlayaal lagu taxay iyaga oo aan lahayn khibradii ciidan milatari looga baahnaa halka geesta kalena waxay ciidan ahaa ee somalilan lahayd ee ilaa dagaalweynihii koowaad ee adduunka kasoo qayb qaatay laga qadiyey dallacsiinta aan cilmiga ku dhisnayn waa mid ka mid ah asbaabihii keenay in ciidamadii milatarigu ay hindisaan sidii ay u samayn lahaayeen inqilaab dib loogu soo celinayo xornimada somalilan ay ka qaadatay boqortooyadii ingiriiska lix iyo labaatankii bishii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii kaas oo aan sidii loogu talagalay u dhicin inqilaabkaa fashilmay sida uu ku bilaabmay waxaa arrintaasi faahfaahinaya diblomaasi sare cabdilaahi aadan oo ku magac dheer cabdilaahi congo kana mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamadii milatariga kuna jiray kooxdii inqilaabka samaysay isagoo u warramaya wariye axmed xuseen warsame oo ka tirsan warfidyeennada wasaaradda warfaafintu waxa uu yidhi waanu soo raacnay dowladda baanu nimi hargeysaanu ku nimi hargeysa oo colkii odhaba joogaan aade markiiba ila faqanay walaa dhegeyso heshiishigiisa waa ku jirraaye maxay kula tahay waagi wuxuu habeenkii baanu isugu nimi gurigan ma gurigan uu hatay mise midkan halkan uu yahay markaasaan waxaanu nidhi kelmadda qure aanu wadana waxayd arrinta aan ku celino lix iyo labaatankii juun dabadeedna waxa wixii ka dambeeya weli markaasaan isweydiin waxaanu nidhi markaynu arrinta lix iyo labaatankii juunka maxaa maxaa dhacaya ma waxaynu iclaannaa inaynu goosannay ma waxaynu iclaannaa inaynu dowladdii waxaan leenahay xaqaygana siiyo waxaanu nidhi wafti baynu diraynaa wafti weyn baynu diraynaa oo mutacalimiinteenna oo wax walba intay lafaguraan odhanaya nimankaa mas-uuliyadda soomaali weyn in la kala gooyo ilaa shalay innagaa waxaanu samaynaye yaynaan ku kicini ceebta aan iyaga saaro annagoo doonayna inaanu kala goyno yaanu haddana le ceebta iyagaanu saaraynaa waxaan odhanayna war waxay dulmi bay noqotay soomaali weyn meesha lagu gaari maayo aan waxaynu ku heshiin lahayn maantaanu annana xor nahay aanu kula soo noqonay arrintayadii maxaynu ku heshiin karnaa aqbali mayna waxaanaa wadeeni ka kac hadday iswaalaana ka xoog rooni waxay ga qaban karayaan ma jirto laannu anigu xataa dababaad baan haystaa iyagu dabaabaddii waxa may haysan askartooda haltaa la dhisaya haddaan isku xumaanana ciidan igu soo duulaya ma jiro marka halkaasaanu ka samaynay waxay ahayd inaanu waxaanu ku tashannay in saraakiisha inala joogta malaa sideed bay ahaayeen ina ceenaasho u sarreeyo waxaanu ku tashannay in saraakiishii xagga muqdisho ka yimi in lagu xidho rest houseka gacan libaax dusheeda ah dabadeedna markaa anigu aan ka imaado burco oo aan wax ka sajilo oo sajilkayga maxaa ugu wacan inaa ceenasho aan qancinno xoog aan ku qancinno ilaa annagu rag erer baanu ahayne in uu isagu madax ka noqdo inqilaabkan xoog ilaana waa nin reer noorta waa nin aynu la garanayo aan ku qancinno xoog aan ku qancinno basalo inagoo ku hayna markaa nasiib daro takaleen aanu ku tashannay waxay ahayd inaan cidina kelmad la odhan waxaynu u jeedno waddanka inaynu wada qabsanno laakiinse any wax publicationa ama announcement aynu samaynaa ilaa aynu wax walba hubsanayno waaynu saa ku kala tagnaa marka waxaa dhacay inaanu anigii xasan isku qabsannay alla ku naxariise si aynu dagaalka u gelaynaa marka waxaan ku yidhi anigu hargeysaan ku dhashay nin reer hargeysaan ahay hadday arrintu kharibantona tallaahi waan odhanayaa qof walba way uga garanayaa hargeysa aniga hargeysa iidda iyo maxamed maxamuud siciid iyo cabdilaahi siciid intayadanu reer hargeyse aanu halkan dagaal ka gallo adna reer burcaa tahaye adiga wixii reer burcaana hagaa dagaal ka wada marka xasan wuxuu igu yidhi alla ku naxariise wuxuu yidhi dee adeer haddii aan askar aanan i aqoon haddaan intaan dagaal islaada geliya dee waabay tooganayaan waa xeedin karo leeyi anigu hargeysaan dee ka shaqaynayay hargeysaa layga yaqaanaa adiguna burcaad ka shaqaynaysaa adna burcaa lagaa yaqaanaa askartu kaa taqaanaa marka waxaan ku odhan lahaa adigu burca tag marka hadalkiis wuxuu ila noqday inuu macquul yahay marka waxaan idhi okay waxba kama qabo anigu burcaan tegayaa laakiinse wax alliyaalo wax aynu ka hadli karaa ma jiro marbaa dhowr jeer baan wax isla soo qaadnay askarta badhna waa way kula socdaan badhna waa kaa ageenis wixii waa inay inoo kala socdaan yaa inala socda yaan inala socon haddaba anigii xasanna faraqaygu wuxuu ahaa anigu waxaan yaqiinay askartan meel la seexdaa askartan raashinka la cunaa haddi goor waanu sheekaysanaa anigii askartu xasanna dee nin ingiriis ka yimi oo tii ingiriiskan ku socda uun yuu ahaa oo askarta suba dhexgeliba marka waxaa dhacay waxaanu ku nidhi aan bil dubu dhigno maya saddex biloodaan dubu dhigno baan ilaa aan anigu soo wada maraya askarta oo dhan waxay yidhahdeen dee waraaq bay ii soo saareen laleeyahay waa laydin bedele oo scoutkii waa la kala wada gooynayaa waxaa loo dirayaa south baa la geynayaa adiga mee hebelaa lagu geeya aniga halkaas haldhigeen aniga halkaas haldhigeen aniga wixii wax jira ma jira markaa reer waqooyina wax alla waxay haystaan haddii kaas intaana laga kala gooyo ma jirto marka wallahi macquul bay ila noqotay waxay yidhahdeen waxaan bili siiya haddaba xataa bishii baa laii diiday inaan bil aan iskarta ku soo maro waa laii diiday maxaan watay anigu waxaan watay in isyooga meesha jooga ee aan ku kalsoonahay aan isleeyahay waxbuu kula qaban karaa inaan darajo siiyo xasanna qalin iyo waraaq buu haystaa wuxuu waryaanayd lacagtiin waa intaa miisaanadiin intaasoo sarkaalkan soo harada intaasay noqonaysaa wuxuu xisaabunbu ila galayba markaas waxaan waa hagaag dee arrintu caynkaa tahayba balaska maxaa doonaysaa layidhi caynkaa wey markaas waxaa layidhi anigu burcaan tegayaa hargeysa waxaan uga tegey xasankeedoo commandarka ah maxamed maxamuud siciid cabdilaahi siciid siciid cali giir intaasaa dagaalka ka gelisa hargeysa aniga iyo wixii saraakiilee aan wato iyo nin faysal la odhan jiro cadaaladda halkaysiin jiray iyo xasan firato iyo xasan faarax baa la odhan jiray inteedaasuna iyo nin daa'uud la odhan jiray inaan burco dagaalka ka galno berbera waxaa qabanaya lugooyo iyo awil iyo saraakiisha wixii reer berbera ah yaa berbera qabanaya hogaamiyihii inqilaabku